wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a wakiyo hajisida bedelkala lumaado lilaasa lagu qorin antaad ku lulaatana linda aduuda
waxaa mar kale caawa barnaamijka caweyska washington nagula caweynaya senatar cismaan bokor dube in badan oo idin ka mid ah waxaad ogtihiin inuu yahay siyaasi laakiin qaar badan ayaa toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska washington ku ogaaday in aan xagga fankana lagu loodin karin cismaan dube caawana qayb kale oo idinka qarsoon oo ku saabsan senatar cismaan dube iyo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo fanka ayaad ku ogaan doontaan barnaamijkan waa caawa iyo caweyska washington mar kale aan ku leeyahay soo dhawow kusoo dhawow caweyska washington waxaa jira heesooyin badan hees khasratinimo qaado oo warkaala la yidhaahdo waxaa jirta hees cabdiqabeejiya qaadi jira alla yraxmo kilo badre la yidhaahdo kilo badriya sidaa tahay kuwii laleeyahay kulli adaan kow habeen kuu heesaya waxaa jirta waxaa jirta hees caadi mala dacar qaado oo la yidhaahdo marla arag mar la arag ha jacaylkii udgoona aragga iyo maqalkiyo indhahaba kuuna jacaylkii udgoona aragga iyo maqalkiyo indhahaba kuuna waxaan aamusiyo afka anka dhowraba dayrkii afsaarkiyo ninkixi ku oodnaa uurkayga soo dhaaf soo dhaaf soo dhaaf uurkaygii soo dhaaf waxaan aamusiyo afka anka dhowraba dilkii absaarkiyo ninkixi ku oodnaa uurkayga soo dhaaf soo dhaaf soo dhaaf uurkaygii soo dhaaf adiguna ufiiro marla arag sidaad tahay araggaagii waayo araggaagii waayo indhahaygu gacaloy gacaloy ilmaa webi biyeysiyo oo hinbay la seleelaa ilmaa webi biyeysiyo oo hinbay la seleelaa adiguna u fiiro marla arag sidaad tahay araggaagii waayo araggaagii waayo indhahaygu ha marka heesahaas aad samaysay ee haddaad carabka ku dhufatay qaar ka mid a dhammaantood ma mala'waalba mise qisooyin bay ku fadhiyaan qaarna qisooyin bay ku fadhiyaan masel qaaraday kugu dhici karaan qaar saaxiibadaaday ku dhici karaan qaar sheekaa lagaaga sheekayn karaa buuxa oo dhan waa waa waa is united laakiin markay dadweynaha u tagaan dadweynaha markayna u tagaan wuxuu noqonayaa de siday iyagu rabaan bay dadweynuhu kaltaranaya masel heesta wardheer marka hod raadisameeyey heesaa wardheer baan ku habaa naftayda in dhaweyd hortooda dadkiiga u hoyda urtahay habeenkii urdaymaa kaxayso hadal maadhitaagu heesaa wardhiir baan ku habaartaydo
dadku siyaasaday moodaya laakiin nin saxaan ku dhacayo maqaaxidii wardheere shaqaalaha ku taalay hoostiisa heesaa ku dhagaystoa baar wardheer ha barwardheer saakin marka heesa fasalaadan qaadahaas raawsinin isagaa looga kala tegi jiray keligii meesha ilaa maqaaxidii la xiro keliga keligiibaa marka laxiro lagaga tegi jira markaa waa kale heesaa wardheer baa ku habaa naftaydo in dhaweyd hortooda dadku igaga hayda bislaahi waryeediida ma ogay hogaanka
oqtooy adduunyooy hoostiis ka meeray marka labaad gelin inti lagu halaaba oqtooy adduunyooy hoostiis ka meeray marka labaad gelin inti lagu halaaba balli lagu duubay hay laguma guuray gartaho risiya ninka raga kahiisa halaqtiyu abeesaa Thank you.
aad iyo aad waa hees aad iyo aad cajiib u ah heestaas raawda keliya cajiib cajiib marka marka qisadana isaga ma ahayn kolleyba xaalad bay ku timid
qisadda waxay nin inankay ku dhacday inankan maqaaxidii hor fadhiisan jiray waa loo waa sameeyey iska naxay ayaa loo sameeyey ha
cajiib marka heesa heesahaaguna khadkaasun bay raacayaan ama sheeko la maqlay ama waxaad bulshada ku aragtay
waka waka kama joga inaba inaba mid adigu eesan mid mid haba ka badnaatee mid iyo laba iyo saddex iyo afar adiga dhinacaaga jira ma jiraan dube
de bini aadamku waxa la yidhahdaa dafku wuxuu leeyahay damiir wuxuu leeyahay dareen wuxuu leeyahay caadifad waa khasab inay inay wax kugu imanayaan inay wax ku dhaafayaan inaad wax waayeyso inaad wax helayso so de buugaygu waa waa aad buu weyahay runtii gabadh waa waa laga baxelaya laakiin waxaa ka muhiimsan dee waxa naftaada waxa dadweynaha ila qofkii dadkiina wada xuseynaysaa aad iyo aad Ah, Eh, ummadii oo dhan bay xuseynaysaa en en marka marka inaad inaad hal abuurkan aad s- ah, macnaha aad wax la abuurto ood isku daydo inaad samayso suugaan oo weliba bulsho lala hor imaan karo oo weliba kuu geysa adigoo en, wiil yar ah inaad hobolladii waa beri la dhex tagto xaggee ka hidda raacaysa markaasi ma dareen adiga kuu gaar ahaayo markaas kugu jirabaa mise waxbaa jiray aad hidda raacayso meel baad maaragtay dunta kuugu xirnayd Ah, een, horta da- dadaalkana ka soo jeeda gobolka fadmeer baa la yidhahdaa oo dadku gobolka way iskaga way iska wada yaqaaneen badankooda marka marka een, dad een, family ahaan iyo qoys ahaanna een, way way ku dadan yihiin oo iminka gabayada soomaalida ugu badan eeryada saad ku arkaysa ilaa kuwii hore ilaa sayid maxamed cabdilla xasan ilaa marka ila isla isla gobolkaasuu ka yimi meesha sayidka ku dhashay meeshaan ku dhashay iyo meesha sayidka dhashay waa hoolaaday ku jiraan yar waa gartay marka deegaanka wuxuu yahay deegaan af soomaaliyeed weeye waa soomaalida aada loogu gabiyo ila kaamligaguna runtii qays ahaana de irwaano waaweyn baa kasoo jeeda adeerkay yuusuf dude aadaha walaalkii riwaayadii wuxuu sameeyey la odhan jiray riwaayad caan ahaydoo sameyntooda ay ku jireen gargaamada guurka haatan waa ka mas-uula baa la odhan jiray waan maqlay gardaamada guurka haatan yaa ka mas-uula waxaa qaadi jiray magool axmed cali cidaal maxamed axmed kulo jiigo cidba kama maqnayn fanaaniinta waa jiray waaw heesaha heesaha ku jiray wax ma ka xusuusan kartaa ruwaayadda kolley magaceedu waa caaniguma cusba Goryacawda ku jirtay hees- heesta goryacawle magool yaa qaadayaan axmed cali waa kala qaadaya taariikhdu waa buug baa ku jirtay waxa weeye wax badan heeso badan badan baa ku jiray Ba- marka marka isagu waa waa dhahay walaalkii sidoo kale allah raxmahad haawnada waa adeertay isaguna family ahaan marka eryadaana waa laga yaabaa inaan inay ka timi
marka marka een, heesaha kuwaad ugu jeceshahay kuwee ka mid a ama ha ahaadaan kuwa aad samaysay ama ha ahaadaan kuwa abwaaniintu kale ay sameeyeen heesaha adiga sida gaarka aad u jeceshahay ma kuwa kabanka lagu garaaco hadday muusig noqoto mise kuwii muusiga isku jiro Wallaahi- hadday ereyo noqoto fanaaniinta casar waxay ka- waa- ee, sidaas kale. waxay kala leeyihiin een, moogtahay xumiyo marka xilliga xilliga sanaan baa dee la dhegeystaa imika haddaad digirta hadiga dhegeysataa dee iskalaaji baa dhegeystaa hadda marka iskalaaji mar- marka shil- ha iskalaaji waa waa shay sarajkeeda hadda waa- waa fanaanintaan aadka u jecelay ka mid yahay waa gartay cabdihani iyo biike iyo raggaasaa dee iyaguna hogaaminayay tiamkiisa sii horeeyey marka qolo walba lad walba waxay leeyihiin hogaan moogtahay aad iyo aad haadi miradda caaro kale fanaaniin khatara bay ahaa marka fanaaniintu way iska soo daba dhacaan marka jiilba jiil buu bedelayaa jiilba jiil buu bedelayaa iminka iminka dee waxa waxa khaalid kaamin baa imika isaguna aad cirkaa u maraya marka fanaaniintu way wacan yihiin maama yare marka runtii laakiin waxaa jirta hees maadaad taa i weydiisay waxaan jecelahay hees taariikh baa jirta haye aan jecelahay dadweynuhu inay dhageystaan diyaar oo kaa dhagaysanaynaa waanan u baahan nahayba
maya anigu anigu waa waxyoonaya aad ushiidaan hadda waxaa jira waxyaab markaan joogay bilmaskan hargeysa oo kale baan macalinka ahaa markaa markaan safro mar kasta oo aan berbera ka soo baxo oo aan hargeysa kusoo socdo heestaan shitaa jirta waa gartay weligeed inay dhaafin intaan noolaa mar kasta oo aan berbera ka soo baxo kantaroolka markaan marayo ayaan heesta leehda liidaan mala shitaa heestaada cali libaan wale aduno
Lakiyo kachichiba mabakala lumaro lilasa lagu qorin antaad ku lulasana linda aduunya
عيبان ملي الدنوب لوحيو قد كيسوبا مربيك لا خلو مانو اللي لاف بالاو قرن عيبان ملي الدنوب عيبان ملي الدنوب looxiyo qadkiisuba marbay kala qalumaano aan lilaaf baa lagu qorin hanta aad ku lulatana lingax waad weyda hanta aad ku lulatana lingax waad weyda adigoo ledaynaba qad kolkol bay lugtaadane luxudka ku tilmaanta adigoo ladaynaba hadi kolkol bay lugtaadani luxudka ku tilmaanta kaxareed ladabta mar bulida cantuga qofka liibka kuga muday kolbay liibinu noqotaa ana laqashadaydi ruux ruux kale la labiye kaxareed ladabta mar bulida cantuga qofka liibka kuga muday kolbay liibinu noqotaa ana laqashadaydi ruux ruux kale la labiye caashaqa lurkiisi lantayrxiisi marna kamaladnaanine weli weli hawaanu liita caashaqa lurkiisi lantayrxiisi marna kamaladnaanine weli weli way waanu liitaay
heestaasi aad bay ii taabata mana garanayo sababta aan u dhegeysto waxaa sameeyey abwaan aadan sharabi alla uu leelyahay aadan sharabi jaamac tusaale calina waa qaada laakiin he- eh, waxaan kana xasan gareeg baan ahaa waa waa hees ya hees aad iyo aad ii tahay markaan marayo baragodle meelahaas haddaan doonan waan ku ceshadaa ilaa xamaas aan soo gaarayo dabadeedna markaasaan markaasaan bedela aan hawada ka soo baxo berbera sababtana ma ogid midaa markaa ila oran jiray weliba miyaad ma- miyaad ka faashataa midaba warna saal maaha oo iga qabto halkaan markaan marayo waa inaan shito kontaroolka markaan marayo cajiib dib ma u raacdo heestaas horta waa hees aad iyo aad cajiib u ah waa hees allah u naxariista heesaha ay qaado saade cali kuwooda safka hore ku jira ayay ka mid tahay heestaasi oo waana kuwii aadka caanka ugu ahay aada iyo aada iyo aad marka dib aada iyo aada heestaasi ya dib ma ugu noqoto waa- ma waa- ka waa hees fekertay qalbi si aad- si aad u ogaato waxa ugu wacan inay heestaas sidaas kugu dhex qaado weliba xilli gaara xilli gaara hadda ma joojin karo waa xilli gaara oo gaar u tahayba ma aniga laftayda weydiiyo siyaasaan garan waayo muxuu iga qabsataan u malaynaya waa cajiib way dhacdaa way dhacdaa way dhacdaa marka marka marka adaygaa ku jira marmarday mugtaadani muxusa ku timaata midaygin war waxda muxusa iyo geerida ku jirta iska daadhigeysana safarna waa tahay misaa kudhi iska kari maayo
waxaa laga ma qaban karo
iskama iskama celin karaa buuli
walayli waayu walayli waayu wulabaan lagaya weligii ma loxos baxo walayli qabowo walayli waayu walayli waayu wulabaan legdaya weligii ma loxos baxo waa la yidhi qabowo kaasii libdhaisiyola ku hidhayo kaasii libdhaisiyola ku hidhayo naftu ay laqataha ku shalay lisiyo subag labaruur la siin jiray naftu ay laqataha ku shalay lisiya subag labaruur la siin jiray marbu dib uga laada marbu ku lugoyn jiray dahalabino isna u buloga ana laqashadaydi
marka runtii muhiimada ugu weyn waxa weeye fanku waa waa nolosha qaybaheeda o dhan buu saameeyaa wuxuu saameeyaa farxadda wuxuu saameeyaa murugada wuxuu saameeyaa calacalka wuxuu saameeyaa een, xitaa waxaan motivationka la yidhaahdo qofku markuu wax dhegeysto hiyigiisaa u kacaya Uu- isagoo isagoo aajisnaabu kacaya heesowleed hadduu dhegeysto allah raxme cabdilaahi qabse wuxuu yidhi heesaha qaraamiga gelinka hore ha dhegeysanina heesaha qaraamiga ha waa mamnuuc buu yidhi gelinka hore inaad dhegeysataan jawaabta ku saabsan sababta uu abwaan cabdulaahi qarshe allah u naxariistay ku diiday in heesaha qaraamiga ah la dhegaysto gelinka hore iyo qaybo kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysiga senatar cismaan dubbe waxaan idinku maqashiin doonaa haddii alla idmo barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka dambe inta ka horraysa waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabad ku caweeya